ilaahay waa arrin jirto taana waaye maamul goboleedka hirshabeelle isagoo iska cagduna oo nidaamkiisii oo cusub yahay ayaa isbedel oo dowladdii dhexe haddana uu la kulmay isbedelkii haddana isbedel kale oo isla maamulkii dhexdiisii la kulmay kadibna caqabadaha oo amni darrada guud ee dalkana wuu la wadaagaa haddana waxba uu sii yaqeeno waxaa dheer ii sheeg muddooyinkan iyo kulli waa awal waa furaayeen waxaana waaye wax walbana haddii oo mas-uuliyiinta iyo xildhibaanada iyo wasiiradaba ay shaqaynayeen oo ay xaruntii ku sugnaanayeen waxawaaye wax badana hagaagi lahaa dadka shaqada ma ah keliya inuu xafiis fadhiyo shaqada kowka ah qofka sugnaanshaha inuu xaruntii oo uu joogay loo doortay inuu doogo inuu shaqo aado mooyaane marka waxay iska noqotay xildhibaanadii iyo wasiiradii oo hirshabeelle geed aan xili lahayn oo aan macnaha intooda badan gobolka banaadir iyo meelo kala degan oo aanan deganayn xaruntii goboleedkii magaalada jowhar waa laga yaabaa wixii hiiraan ka soo jeeday waaba ma degana laakiin kharaj ahaan hiiraan markii la yidhaahdo shabeellada dhexe jowhar iyo iyo banaadir waxaa kharash yar jowhar marka waxyaalaha wasiirada iyo xildhibaanada ay hoteelo iyo kharash badan iyo muqdisho ay ugu xishaan waa garan waynay inta badanna waxay u badan tahay inuu nin walbaba uu iisheeg wasaaraddii uu ku aadanaa ama dadka xildhibaannimada iyo nidaam siyaasi kale iska dhex galaan taasna waxaa waaye waxaa ku wareeray oo ku wasaaday shacabkii iyo mas-uuliyiintii sare ee maamulka sida saddexda guddoonka baarlamaanka oo kale iyo madaxweyneha madaxweyne ku-xigeenka iyagoo mas-uuliyiinta sare iyagoo shaqay aadayiin waa bixi karaan laakiin in dadkii lala joogo xildhibaanadii iyo wasiiradii waa lagu kari layahay midda kalena wadooyinka waxaa sii xiraa waxaa waaye xubnahaada cawada gacanta gacantaada midig haddii aada iska laabto oo saddex bilood saas aada jeebkaada ku hayso oo olan dhaqdhaqaajinin waxay noqonaysaa xubin eber ah oo waa shaqadii gabaysaa maxaa ka wadaa marka oo ula jeedaa
waxaan ula jeedaa haddii madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii guddoonkii baarlamaankii wasiiradii xildhibaanadii ay muqdisho iyo shabeellaha dhexe sagaashan kilomitr isu jiro ay diyaarad soo raacayeen waxaa waaye marka waddadii waddaba oo ilmaan ma noqonin oo waddo mas-uuliyiintii ay maraan ma ayna noqonin markii dad shacaba keliya iyo dad kale iska wacismaanle ammaan darradii iyo wixii fawlowda iyo wixii amni darro waday waa ka faa'iidaysanayeen haddii madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka guddoonka baarlamaanka ay lacagta diyaaradda lagu bixinaa ciidamada oo amniga ay soo galbinaa ama sii wada ay siiyaan waxqabadayna wa ahaan lahayd waddadana waxay ahaan lahayd amni waayahay adiga hadda intay joogtaa
aniga hadda waxaan joogaa magaalada jowhar waxaa waaye wasiir ku-xigeenkii hore wasaaradda garsoorka arrimaha diinta ahaa xilliga cali cabdullaahi intii ilaa hadda oo cali cabdullaahi la bedelana aniga jowhar ma dhaafin waxaana u joogayna waxaa waaye marba aniga hiiraanan ka soo jeeday magaaladii beledweyne haddaanan tegaynin gobolka banaadir joogistiisiina waxbay ahayn talaiyo tusaale wixii aan bixin karo aan dadkii shacabka caasimada dhex joogo meelna ugama dhaqaaqin qofkii marka isaga xil loo sii dhiibay oo haddana xamar hoteelle iyo wixii usii degaa dhibaatadeeda ay noqotay marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo wadada isku xirta jowhar iyo muqdisho xildhibaanada iyo wasiirada iyo saraakiisha iyo madaxda maamulka hirshabeelle waxaa la leeyahay waa ay ku adag tahay inay maraan arrimo jirto amniga la xiriira aawadeed adiga wax badan baad ka ogtahay ma jiraan hirshabeelle ee arrimaheeda
waxaanba ku yidhi macnaha madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo guddoonka baarlamaankaba waxay ku keli la-yihiin wasiirada iyo xildhibaanadaba inay joogaan xarunta oo jowhar hadday joogayninna inay si isku googniga amniga uga wada shaqeeyaan oo ay dhammaystiri la-yihiin wax qaybsi hadda ka hor lagu qayb qaaday oo la yidhi xildhibaan walba waxaa laga rabaa toban askari oo ciidana ciidamadaas hadday keenaan oo amniga ka qayb qaataan oo maalin walba bil walbaba lacag kun doolara qaataan ay laba boqol xataa amniga ugu talagalaan maamulka gobolka iyo maamulka oo hirshabeellena uu kaabo wax badan baa laga qaban lahaa laakiin nimanka waxaad moodaa nima waxaa u diidaya iyagoo ciidamo wata oo gaadiid dagaal wata oo xubno hirshabeelle ah oo shacabkii lagu aaminay oo dadkaasi oo dhan u talinaya maxay tahay wadada u diidaya inaysan mari karin yaa hortaagan
waxaa u diidan waxa waaye wax walba oo ilaahay markuu abuuro ama wax walba la sameeyo any time oo macnaha iyo geeri leeyihiina fiican mogtaa
haye
marka xildhibaanada ama kuwa federaalka ha noqoto ama kuwa hiisheeg oo hirshabeelle waxay noqdeen dad afar sano loo calaamadeeyey oo hadday wax qabtaan iyo hadday wax qabanin iyo hadday wax kasta sameeyaan afartii sano inaan la bedeli karin